العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحابته الكرام اجمعين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واقيلوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم وذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين واقتلوهم kufaarta jira xaytu meel kasta ku jira faqidtumuuhum aad ka hesha wa akhrijuuhum kufaartana ka bixiya min xaytu meel xaggeeda ka bixiya akhrajuukuma idinka bixiyeen walfitnatu fidnada oo kufaartu ay wadaan ayaa ashaddu ka darnaansho badan min alqatli dilka ka darn walaa tuqaatiluuhum kufaarta hala dagaalaminina xidalmasjidi masjidkaaftiisa ha kula dagaalaminina masjidkaas alxaraamida xurmeeyin xataa yuqaatiluukum ilaa ay idinla dagaalamaan fiihi fi lmasjidi alxaraam masjid alxaraam dhexdiisa ilaa ay idinkala dagaalamaan ha kula dagaalamanine masjid fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan kufaar oo masjidka ay idinkula dagaalamaan faqtuluuhum biya oo iyagana laayay kadaalika sidaas oo min alqatli walikraaji dilka iyo kabixinta guryahooda laga bixino sidaas ayaa jazaabu kaafiriina kaafiriinta abaalkoodu u ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala weli waxau inooga sheekay qaabka gaalada loola dagaalamo aayaddan waxa ay ku xiran tahay aayaddii casharkeena hore ugu dambeysay waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin aayaddii hore waxay ka hadlaysay kuwa idinla dagaalama ee weerar idinku soo qaada ee gaalada ka mid a kuwaa un la dagaalama ee adinku dagaalka ku bilaabina aayaddaas marka hore waxaan usoo sheegnay inay tahay aayad mansuuqa oo la nasakhay waxaana lagu nasakhay aayado fara badan oo ay ka mid tahay aayaddan hadda casharkeenu ka bilaabmahay aayadda nafteedaa nasakhayso maxaa yeel aayaddan ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaanahu watacaala waqtuluuhum gaalada dila xaysu meel kasta ku jira faqidtumuuhum aad ka heshaan meel alla meeshaad ka heshaanba dila marka waxaa weeye aayaddii hore oo dhehaysay kuwa idinla dagaalamaya kaliya dila dhehaysay aayaddana lagu nasakayoo gaalo meel kastay joogto iyo meel kasta goob kastoo lagu arkaba waxa weeye xukunkoodu waa dil iyo layn ayay leeyihiin wa afrijuuhum gaaladana ka bixiya min xaysu meel ka bixiya akhrajuukum ay idinka bixiya adinkoo muslimiin ah waa kuwii magaalada maka idinka soo saaray waa kuwii magaalada maka xooga idinkaga soo saaray hantidiinnii iyo beerihiinnii waa idinka soo bixiyeen adinkuna makadii ay idinka soo saareen ka saara ayaa ilaah leeyahay subxaanahu watacaala waxa weeye ficilana taasi way dhacday nabigeena calayhi salaatu wasalaam amarkan ilaahay uu siiyey oo u yidhi gaalada ka bixiya beeshii markii hore idinka bixiyeen uu ka bixiyey nabigan calayhi salaatu wasalaam ilaa inuu ku gacan siiyey sanadkii sideedaad ayaa nabigeena wuxuu si buuxda gacanta ugu dhigay magaaladii maka oo xudunta waahayd kufaar magaaladii maka oo hadda ka horna nabiga ay ka bixiyeen sala allahu salam calayhi sanadkii sideedaad ee taariikhda hijiriga ayuu si buuxda gacanta ugu dhigay nabigu calayhi salaatu wasalaam magaaladii maka marka meeshii muslimiinta ay ka saareen ayaa iyagana laga saaray kufaarti walfitnatu fitnada ayaa sadu ka darnaasho badan min alqatli dilka ka darnaasho badan waxa weeye kufaarta iyaga waxaa leeyahay dilo halalaayaa leesha marka dilkaas iyo dilidda iyaga la laynaayo waxaa ka daran fitnada iyaga ay hayaan fidnada ayaa ka daran jira fidnadaasoo loola jeedo kufriga iyo gaalnimada ay ku sugan yihiin iyo dadka muslimiinta inay diintooda ka fidnaynayaan oo ilaahay laga caabudi karo subxaanahu watacaala oo si buuxda qofka muslimka isagoo ilaahay inuusan caabudi karin oo ay diintiisii u qoonsanaayaan cibaadadiisii ay u qoonsanaayaan diintii ku dhaqankeedii ay ka hortaagan yihiin ummadii kelmadaas ay hayaan ayaa ka qaran jirka iyaga lagu samaynayo gaalada walaa tuqaatiluuhum gaalada hala dagaalamimana cinda almasjid alxaraami masjid alxaraam agtiisa ha kula dagaalamina masjid alxaraamka hadda culimada mufasiriintu waxay ku fasiraan samiic alxaram masjidka kaliya loolama jeedo waxaa looga jeedaa xaramka oo dhan ayaa looga jeeda maxaa yeelay xaramka iyo masjidka waxaa ballaaran oo gudaweyn xaramka weyn marka masjidka kaliya loolama jeedee waxaa loola jeedaa xaramka oo dhan ayaa loola jeeda oo gaalada ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala xaramka agtiisa ha kula dagaalamanina xataa yuqaatiluukum fiihi masjidulxaramkaas dhexdiisa ilaa idin kala dagaalamaa ha kula dagaalamanina oo markaa waxaa weeye aayadan hadda waxay sheegi gaalada inaan lagula dagaalami karin xaramka gudihiisa ilaa markaas iyagu ay dagaalka ka bilaabaan haddii dee xaramkii dhexdiisii iyagu gaalada ay dagaal ka bilaabaan muslimiintu markaas way kula dagaalamayaan xaramkii difaacan wa xinaayatan can anfusihim waxay markaa difaacayaan oo ilaalinayaan dhiigoodii ayay difaacanayaan marba haddii xaramkii xushmada lahaa xushmada iyagu hadday ilaalin waayo adiguna ma ilaalinayso hadday xaramkii iyagu ilaalin waayo xushmadii marka xaramkii hadday iyagu dagaalkii muslimiinta ay ku dhex qaadaan iyagana waa lala dagaalamay oo xaramkii waa lagula dagaalamay culimada marka mufasiriinta iyo madaahibta salafku waxay ku khilaafsan yihiin aayadda kala nasaxay iyo in sideeda loo hirgelinayo waxa weeye imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi iyo imaamu maalik labadaa imaam iyagu waxay qabaan aayaddan inay tahay aayad mansuuqa oo xataa xaramka in lagula dagaalami karo gaalada xataa haddaysan iyagu dagaal lagu bilaabin in lagu bilaabi karo maxaa yeele iyagu waxay deliishanayaan aimada aayadda bilowgeedii hore ayaa waxay ahayd waqtuluuhum gaalada dila xaytu tabistumu meel kastoo ka hesha xaram ha joogaan dhulkale ha joogaan waxa weeye alxaram laa yuciidu caasiya xaramku ma magangeliyo qof caasiya iyo qof kaafir ah oo ilaahay ku kufriyey magangel uma noqon karo xaram xaramku ma magangelin karo qof caasi ah ama waxa weeye gaalba ah magangelyo xaramku ma siin karo saas awgeed culimada salafka waxay leeyihiin qaarkood sida imaamu shaafici imaamu maalig oo kale aayadda waa la nasray oo gaalada xataa xaramka dagaal waa lagu bilaabi karaa oo waa lagula dagaalami laakiin axnaafta iyo xanaabilada iyagu waxay leeyihiin xaramka lagula dagaalami maayo ilaa iyagu ay dagaal ka bilaabaan markay lagu bilaabaan markaasaan anaguna kula dagaalamana oo aayadda laga nasrina sideeda ayaa loo hirgelinayay kadaalika sidaas fain qaataluukum hadday la dagaalamaan oo xaramka idinkula dagaalamaan faqtuluuhum dilaa idinkood kadaalika sidaas oo kale oo min alqatli walikraaj sidaas gaalada loo dilaayo iyo kasaaridda guryahooda laga saaraayo sidaasaa jazaa lkaafiriina kaafiriinta abaalkoodu ahay ruux hadduuba kaafir yahay abaalkiisu waa sidaas waa in la laayo guryahana laga saaro fain intahow hadday ka reebtoonaadaan gaalada min kufrihim kufrigooda hadday ka reebtoonaadaan oo dagaalkii iyo gaalnimadii iyo waxaas oo dhan ay ka haraan fa in allaha ilaahay kafuurun alla dhaafid badan wey raxiimun alla naxariis badan wey gaaladan laleeyahay hala laayo meel kasta oo lagu arkaba waxa lagu laynaayo ilaahay wuxuu tilmaamay waa kufriga iyo gaalnimada ay ku sugan yihiin ma aha waxa weeye shaksiyadooda shaksiyadooda bini aadamnimo in meel looga dhacayo ama lala dagaalamayo ma ahane gaalnimada wey waxa lagula dagaalamayo kufriga wey marka ilaahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala fain intahow hadday kufriga ka reebtoonaadaan oo gaalnimada hadda ay ku sugan yihiin ay ka soo laabtaan ay soo hanuunaan oy soo islaamaan fa ina allaha kafuurun alla ilaahay mid wax dhaafid badan weeyo wixii kufri iyo wixii muslimiin ay layn jireen iyo wixii dad islaama dhiigooda ay daadin jireen iyo wixii maaragtay diinta colaadahu ay ku jireen oo dhan ilaahi waa u dhaafaa ilaahi waa u dhaafa wax kasta oo dembiya oo hore ay u sameeyeen hadday tahay dadkii ummaddu ay layn jireen hadday tahay gaalnimadii hadday tahay xaqii ay ka horman jireen ilahi waa u dhaafi waana alla naxariis badan alle subxaana watacala maxaa raxmadiisa waxaa ka mid ah intaasoo sano qof gaal soo ahaa hal maalin oo laa ilaha illa allahu muxamadun rasuulullahi uu yidhaaho ayaa ilahi ugu dhaafi wixii dembiya oo dhan saasa ilahi raxmadiisa u ballaaran tahay waqaatiluuhum gaalada la dagaalama xataa intii la dagaalama laa takuuna aysan ka ahaanin fitnatun oo markaas takuuna waxaa weeye waa taam kaana asxaamahu khabar ma qaadanayso waxay iska qaadan faacilka munfidna marka waxaa laga macnay bimacnaa laa tuujad waqaatiluuhum la dagaalama kufaarta xataa intii la dagaalama laa takuuna laa tuujada fidna ilaa fidna aan laga helinba oo adduunka dhan fidna aan laga helin intaas dagaalka ku wada wayakuuna diinu diinku ilaa uu ahaado lilaahi ilaahay kaliya ilaa diinku uu ahaado ilaa intaas laga gaaro gaalada la dagaalama fain intahu gaaladu hadday kufrigooda ka reebtoonaadaan falaa cudwaana xadgudub ma ahaanin ilaa cala daalimiina daalimiinta dushooda maahane ruux kale lagu xadgudbaayo ma jiro waqaatiluuhum la dagaalama kufaarta xataa intii la dagaalama laa takuuna fitnatun laa tuujadu fitna ilaa fitna aan laga helin la dagaalama oo wayakuuna diinu diinkuna lilaahi ilaahi uga ahaado ilaahi subxaanahu watacaala waxa uuna leeyahay oo aayaddan uu nagu fari muslimiinta waxa weye waxaa la amray inay gaalada la dagaalamaan ilaa adduunka laga waayo wax fidna wada fidnadaas marka waxa weeye waa fitnatu lkufri wa shirki waa fidnada macnaha kufriga iyo gaalnimada iyo dadka muslimiinta oo diintooda laga fidneeyo iyo dadkii muslimiinta oo si xora ilaahay aan u caabudi karin iyo waxyaalahaas ilaa adduunka ay ka baaba'aan ilaa intaas gaalada la dagaalamayda alle subxaanahu watacaala oo marka aayaddan waxay tilmaamay albaabka jihaadku ma xirmaayo ilaa fidna laga waayo albaabka jihaadku wuxuu ku soo xirmi markii adduunka fidna laga waayo oo waxa weeye dadka islaamka wax diintooda ka fidneeya markii la waayo oo ay wada islaadaan oo kufrigooda iyo gaalnimada ay hayaan fidnada ay hayaan ay kasoo wada haraan markaasuu xirmi albaabka jihaadka intii fidnadaas ay ka jirto adduunka wada ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala oo gaalada la dagaalama oo diinkuna ilaahay uun uuga ahaa labadaas sabab labadaas sabab markii la helo ayaa albaabka jihaadka uu xilmi karaa markii fidno la waayo diintoo dhanna ilaahay ay u ahaa diinta macnaha waxaa laga jeedaa waa cibaadaad macnaa ilaahay kaliya la caabudo wey oo waxyaalahan asnaamtan ay caabudahayaan iyo kuwan masiixiyiinta ah oo nabiyullaahi ciisa caabudahaya iyo waxaas ay caabudahayaan oo dhan ilaa maaragtaa ay ka soo haraan oo ilaahay un dadku ay ku xirnaadaan ilaa intaa laga gaarayo wada wey dagaal oo la dagaalama laakiin markii labadaas shay la waayo fidnadiina waa la waayey ummadii dhammeedna ilaahay caabudi markaas waad joojinaysaa way dagaal waad joojinaysaa markaa dagaal waa ka ilaahay subxaanahu watacaala arrinkaas sii adkeeyey oo yidhi fain intahow hadday ka reebtoonaadaan kufrigooda falaa cudwaana xadgudub maahan ilaa cala daalimiin haddii kufriga ay ka haraan awalba waxa lagula dagaalamayey waa gaalnimada iyo kufriga ay hayaan hadday kufrigaas ka haraan daalimiin bisaa lagu xadgudbi daalimiin maxay yihiin waa kuwii kufrigooda kuaada noqday kuwaas unbaa lagu xadgudbi mahan qofkii kufriga iyo gaalnimada ka toobadkeeno ka soo hara muslimiinta kuwan ku xuquuqi dadka muslimiinta ah ayuu ku xuquuq noqon ashahru shahrigaas oo alxaraamu la xurmeeyey muqaabalan waxaa la qaadishiin bishahri bishii ayaa la qaadishiin shahrigaas oo alxaraamu la xurmeeyey walxurumaatu xushmooyin waxyaalaha la xushmeeyo qisaasun qisaas wey faman qof qofkaasoo ictadaa xadgudbay calaykum dushiina ku xadgudbay factaduu calayhi mankaa korkiisa adinkuna ku xadgudba bimidli maa shay mid lamida oo kale ugu xadgudba shaygaasoo ictadaa manku calaykum korkiina ugu xadgudbay oo kale wataqu llaaha ilaahayna ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha ilaahay maca almutaqiina kuwa mutaqiintaa micigooda inuu ahaaday oo mutaqiinta uu la jiro ogaada ashahru bisha shahrigaas alxaraamu la xurmeeyey muqaabalun shahrigaas waxaa la qaadisiyey bishahri bisha shahrigaas alxaraamu la xurmeeyey walxurumaatu xushmooyinkuna qisaasun aarsiw waa laska aarsan qisaas qisaas way xurumaad faman qofkii qofkaas ictadaa calaykum dushiina ku xadgudba factaduu calayhi mankaas ku xadgudba bimidli maa shay mid lamida ugu xadgudba shaygaas ictadaa manku calaykum dushiina ugu xadgudbay bihi shaygaas oo waxaa ka maqan caayibtii caayibtiyaa maqan wataqu llaha ilaahayna ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha ilaahay maca almutaqiina mutaqiin micigooda inuu ahaaday ogaada aayaddan macnaha waxaa weeye saabinzuulka sababka ay ku soo degtay wuxuu ahaa nabigan calayhi salaatu wasalaam isaga iyo saxaabadiisii iyagoo doonaya inay soo cumraystaan oo bilihii xurmada lahay lagu jiro bilaha xurmada waxaa weeye waa shawaal dulqacda iyo dulxija iyo raja afartaasa waxaa la yidhaah alashhuru alxurma la yidhaha bila xushmaysan jaahiliyatan wa islaaman waa la xushmayn jiro bilaha ashruxurma la dhihi jirta marka bilihii xushmada lahaa iyadoo lagu jiro ayaa nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonayay inuu soo cumray madiinu kasoo tegey magaaladii maka gaala xoog ku hayso madiinu kasoo tegey isagay saxaabadiisii nabigu calayhi salaatu wasalaam cumradii isagoo usii socda gaaladii way ka hor istaageen halkan ma dhaafaysid yidhaahd mana cumraysanaysid waan kuu diidnay inaad gashid maka oo beytka aad dawaaqsid waan kuu diidnay ma gelaysid marka waxay yidhahdeen iska laabo sanadka soo socda sanadka soo socda ayaan kuu ogon lahaa inaad cumraysato laakiin hadda sanadka maya oo markaa waxay jooga waxaan rabnaa yidhahdeen carabtaso inaan dib kuu celinay adduunku uu maqlo inaan xoog kuu celinay xoog inaan kugu celinay oo awood leenahay adduunku ha maqlaan markaa sanadka soo socda oo iska cumraysa wuu iska laabtay nabigan calayhi salaatu wasalaam sanadkii kale qaabilka ahaa ayuu yimi sanadkii kale markuu soo baxaayey saxaabadii marka waxay yidhaaheen war nimankii waxaa dhici karta gaalo weeye balan ma lahane amay dagaal nagu bilaabaan dagaal amay nagu bilaabaan markii aan maka galno annaguna waxa weeye berihii xormada ahaa ayaan ku jirnaa oo lama dagaalami karno midda kale xaramkii haddana lagu jiraa xaramkii haddii la tago dagaal ay nagu soo qaadaan xaramkii lagulama dagaalami karo midda kale bilaha xushmadana lagula dagaalami karo see yeelna aayaddana marka ilahi uga jawaabay subxaanahu watacaala ashahru alxaraama la yidhi bisha bisha xurmada leh muqaabalun bishahri alxaraam bil xurmale ayaa la qaabishiin haddii iyagu bil xurmale ay idinku xadgudbaan idinkuna ku xadgudbay hal bisha xurmada la ilaalinayna bisha dhan waxaa ka qaadaysan muminka dhiiggiisa la daadinayo oo mahan inaad tidhahaan bishii xushmada lahayd aan ku jirnaayo oo marka madaxa aad iska qaaracsataan oo seefta markaa eir la idinkaga dhigo sidaa ha yeelinayo muuminka dhiiggiisa ka qaadisan bisha xurmada haddii markaa bil xurmada iyadu ay idinku xadgudbaan oo ilaalin waayaan adinkuna waad ku xadgudbaysaan xushmooyinku sideedaba aarti aarti way ilaahay xurmaadka waa kasaas kasaas macnaha waxaa laga jeedaa bil xushmada hadday iyagu dagaal bilaabaan adinkuna laabitaan ku qoday ka arkan xurmaadka إلهي ما كان منك أسوى في أخير فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قفي إن كنتوا حد بالبه أذيكوا حرم في كجرة أنا بشي خشمالة لا كجرة إن كنتوا حد بالبه أذيكوا في حد بالبه أنت وبالكتة يمينين إلى الله إذا كنتوا يا ذكر فما هذا معناها غرفة يمينه بالحشمالة كجر نائي حد يمينه مركز المسلمين مسلمين تأيبوا دقالك وكوكا هذا يا قالوا حد جلد معه waa dagaal sharci ah dagaal sharci ah oo ajir laga helaayo oo qofkii noolaadaha waxaa weeye ajir uu helaayo iyo qaniimo kii dhintana janno uu helaayo wey waa dagaal dagaal sharciya wey maxaa ilaahay uga cabiray ku xadgudba faman ictadaa calaykum qofkii idinku xadgudba faactaduu calayhi isagana ku xadgudba maxaa loo riwaayay faman ictadaa calaykum qofkii idinku xadgudba fajaahiduuhu la jihaada ila muslimiinta waxaa weeye iyaga xadgudub maaha waxay sameynayaan waa jihaad waxaa leeyahay waxaa xadgudub looga cabiri ficilkaas ayaa loo munaasabay ictidaa calay ictidaa kii hore waxaa laga soo cabiray xadgudub marka hadalkii yaa kii hore iska raacsiiyey ee muslimiinta dagaalkooda iyagu xadgudub maaha maadaama kii hore laga soo cabiray faman ictidaa calaykum ayaa kan dambena waxaa laga cabiray bimithli ma ictidaa calay cibaarada hadalkii hore la raacsiiyey maahana muslimiinta iyaga dagaalkoodu waa jihaad ah oo sharci ah ilaahayna uu ka raaliyahay subxaanahu watacaala ee xadgudub maaha wataqu llaha muslimiintiiya ilaahay ka cabsada oo markaad macnaha gaalada aada la jihaadaysaan cabsida ilaahayna ka tegidinaysa oo cabsida ilaahay macnaha jihaadka la amray aayaddan waxay ka sheegtay jihaad iyo dagaal waxaa cabsida ilaahay loo soo dhex gelay jihaadka naftiisa waxaa loo baahan yahay in ilaahay looga cabsado oo waxa ilaahay looga cabsado macnaa haweenka iyo caruurta iyo ma qabo sharciga islaamka in la laayo nabigan calayhi salaatu wasalaam xadiidkii imaam muslim saxiixiisa uu ku warinaayey laa taqtulu lwaliida wasibyaana caruurtana hadililina kuwa macnaha haweenkaana hadililina ayuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaal oo dagaaladii qadawaadkii nabiga ka mida calayhi salaatu wasalaam mid ka mida nabigu wuxuu ku arkay haweenay gaalaha la dilay aad ayuuna ugu xanaaqay saxaabada marka xadiidka macnaha iyaga ilaahay ka cabsada waxaa weeye waa inaad iska ilaalisaan dadka marasta ah oo macnaha haweenkii oo kale iyo caruurtii oo kale iyo odayaasha waayeelada xusushtaah oo dagaal aan awood u lahayn iyo waxyaalahaas waxaa weeye ilaahay uga cabsada oo ha ku xadgudbinin oo ha dilinina oo halaynina taqwada ilahay macnaha sidaasaa loola jeedaa xilliga jihaadka xadgudubka iska ilaaliyo markaas haddii haweenkii gaalada ayagu hadday hub soo qaataan waa goonin hub hadday qaataan oo markaas ay hub soo dirayaan waa la dili iyaga waa la dili oo markaas waxay soo gelayaan waqaatiluu fii sabiili illaah aladiina yuqaatiluunakum jidka ilaahay kula dagaalama wixii lala dagaalama haddii marka iyagu ay dagaal soo qaadaan haweenkii ama odayaashii cusushada ahaa oo gaalada ahaa dagaal iyagu ay soo qaadaan waa la layn oo kuwaas waaweynay ku xugmi yihiin oo dagaalamaya laakiin marka laleeyahay haweenkiigaa la dilinaya carruurta iyo cusushada oo hadday guryahooda iska joogaan oo hub aysan soo qaadanayn markaas la taaban maayo واعلموا عباد المسلمين ان الله مع المتقين الى المتقين تبعوا له وهذا فهو اكبر البر يجره فهو كجرا نصر يجرجا هي تأييد الإيداد إلى ما هو الإيداد أو يجرى متقين متقين لا يجرى فهذا دون الكافر إله إن يجره وإله إن يأيده متقين نغرب متقين نغرب هذا الكافر إله إن يجره وكافر إله جعل متقين إلى ما هو يجره وأنفقوا بقية في سبيل الله sidka ilaahay dhexdiisa amwaalakum xoolihiina ku bixiya nafaqeeya oo xoolihiina ku bixiya jidka ilaahay walaa tulquu hana dhidinina baydiikum gacmihiina ila tahlukati halaagga ha u dhidinina wa axsinuu wanaajiya camalkiina ina allaha maxaa yeelay ina allaha yuxibu ilaahi wuxuu jecel almuslimiina kuwa camalkooda wanaajiya ilaahay waa jeceliy wa anfiquu bixiya fii sabiili illahi jidka ilaahay dhexdiisa amwaalakum xoolihiina ku bixiya ولا تلقوا هلاك ديننا بأيديكم زعمه إلى تهلكة هلاك كل ديننا وأحسنوا وناجية وعمل فيما وناجية محايا إن الله إله يحب فعل المحسنين أعمالهم هو أعمالهم وناجية إله فعل سبحانه معنى آيات الله سبحانه وتعالى وحوله آياته هو الحوالات اللي قالوا إلى الجهاله ونفس الضحية مرة في دقال بيشي ينادوا حيوانية naftii inay dhimato ayaa imanaya marka naftii laku bixiya fii sabiili illaahi ayaa aayadihii hore kasoo hadlaaya aayadana ilahi wuxuu nagu sheegi xoolaha naftooda fii sabiili illahi lagu bixiyo xilliga jihaad maxaa yeelay jihaadka naf kaliya xooma tarayso jihaadki wuxuu u baahan yahay xoolo jihaad aan xoolo lahayn faa'iido ma yeelanayo xoolo u baahan yahay oo dadka muslimiinta waxay hub ku iibsadaan waxay tahay ku iibsadaan waxay cunto ay cunaan ay ku iibsadaan ay u baahan yihiin marka naftiina kaliya un jihaadka ku bixinine xoolihiinana jihaadka ku bixiya ilahi leeyahay subxaanahu watacaala gacmihiinana ha ku ridinina halaag gacmihiina halaag ha ku ridinina oo macnaha gacmaha halaag ha ku ridina ulojeedada waxaa weeye haddii xoolihi aad ku baqiishaan oo xoolihiina aad iska ceshataan waxaa imanaysa inaad halaag aad isku riday sababta xoolihii haddii lagu baqiilo oo dadkan tirayaasha ah xoolihii waxaa imanaya cadowgu inuu soo jiiro naftii iyo xoolihii aad ku baqiilaysa kulli saasaa qaadanaya cadowga aa marka bukliga wuxuu keeni in macnaha aad isku didan u keeni haddaad baqiisha oo fii sabiilillahi aad xoolihii ku bixin weysaan waxaa idinku imaanaya adinka iyo xoolaha aad ku baqiisheen kulli in halaag aad ku dhacda saasay noqon waxaa kaloo lagu fasiraa oo culimada mufasiriinta ay ku fasiraan walaa tulquu biaydiikum ilaa tahluka gacmihiina halaagka ku ridinina oo macnaha waxyaalaha masiibooyinka iyo ha isku dhiginina oo naftiina adinku hadilinina macnaha waxaa lajeedi qofkii naftii macna daro inuu ku bixiyo oo meel isagu uu ogyahay halaag inuu uga imaanayo inuu isagu halaagii isku jiro biduuni sabab wuxuu leedahay hadafka mara naftiisuu iska dili naftiisuu harigi hadafkuu ka leeyahay mara taana waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa gacmihiina halaagka ku didinina macnaa ha baqiilinina haddaad baqiishaan waxaa imanaya cadowgu inuu idinka qaato xoolihii aad ku baqiisheen iyo naftiina intaba intaba uu isbixiyo wanaajiyana camalkiina camalkiina way ka mid nafaqada nafaqada oo fii sabiilillah ku nafaqaynaysaan si wanaag macnaha u wanaajiya nafaqadaas iyo acmaashiina dhanba maxaa yeele ilahi wuxuu jecel yahay kuwa camalkooda wanaajiya waa timuu dhammaystira alxaja waalcumrata xajka iyo cumrada dhammaystira lillahi liajli illah ilahay dartii u dhammaystira xajka iyo cumrada fain uxsirtum haddii laydin celiyo oo xajkii iyo cumradii laydinka celiyo facalaykum dushiina waxaa ah maa shay ayaa dushiina ah shaygaasoo iskay kala fududaaday oo min alhadyi hadyi ah walaa taxliquu hana xiirinina ru'uusaku madaxyaalkiina ha xiirinina xataa intii ha xiirinina yabluga alhadyu hadyigu uu ka gaaro maxillahu makaan xalaaloodidiisa uu ka gaaro faman qof qofkaasoo kaana qofku ahaaday qofkaasoo minkum idinka mida mariida qof xanuunsanahay ahaaday oo amase bihi mankaas adan dhib u ahaaday dhibkaasoo min ra'sihi xagga madaxiisa ka ahaaday facaleyhi mankaa korkiisa waxaa ah fidyatun fidye ayaa ah oo min siyaami soon ah fidyadu aw sadaqatin ama sadaqa ah aw nusukin ama gowraca fa idaa waktigii amintum aada aamin noqotaan oo in laydin celiyo oo xagkii laydinka aamin noqotaan faman qofkii qofkaas oo tamataca raaxaystay bilcumrati cumrada qofkii ku raaxaystay ila alxaji ilaa xajka laga gaarayo qofkii cumro isaga raaxaystay فعليه قفك راحيت دشي سواء ما شيء شيء استيسر فضلاري ومن الهدي هدي فمن لم يجد قفك هدي أهلنا فعليه قفك سواء هذا صيام ثلاثة أيام صدح مع الموتون كولا في الحج حج تحدي سوى كسومة إيه وطلعة تدور مع الموتون كولا دشي ساعاري إذا وقت هنا تدور مع الموتون كولا رجعتم على الأرسان ووطن فينا على الأرسان تلك ثلاث تدور يصدح لها عشرة وطبعا casharadaas oo kaamil ah daalika xukunkaas oo hadigaas la gowracayo iyo soomkaas iyo liman qof ayaa xukunkaas u sugnaaday qofkaas oo lam yakun ahluhu qofka ahalkiisa masjidi masjidka kuwa xaad u ah ahalkiisa aysan ahayd masjidkaas oo alxaraami la xurmeeyey wattaqullaha ilaahay ka cabsada oo waajibaadka xalaaliya waclamu ogaada ana allaha ilaahay shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu inuu daran yahay ogaada haddaad waajibaadka xajka dayacdaan inuu ilaahay idin cadaabayo ogaada waatimuu taam yeela alxaja xajka iyo cumrada lilaahi liajli illah ilaahay dartii u taam yeela maadaama aayadihii hore hadda ka hor ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo hadlay axkaamtii soonka halkan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inooga sheegay ahlu xaj axkaamtii xajka aayadan iyo aayadda ku xigta ilaa maaragta ay laga gaarayo ulaaika lahum nasiibu إلى لا يجارى أن يذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه إلى آيات لا يجارى وحال فاهم الحج أنت أصلا إلى يحنوك فاهم ونظر سيدي أن الحج لهين ونعم غيثان لهين أي إلهي فاهم يسمى سبحانه وتعالى إلهي مركوحون ليه حج إلى عمرة ومسكرة إلهي بسير ومسكرة ومسكرة معناها وحبيب الله وإن قفك معناها حجي waxyaalo bujinaaya inuu ilaaliyo maxaa yeelay haddii xajkii iyo cumradii waxyaalo bujinaayo qofku uu sameeyo oo sidii sharciga ugu talagalay ugu gudan waayo xajkii ma taamiyeeli cumradina ma uusan taamiyeeli fain uxsirtum fain uxsirtumta waxay ka hadli adiga waxaad soo niyeysatay xajkii xajkii iyo cumradii ayaad soo niyeysatay waa soo xarmatay markaad soo xarmatay oo aad xajkii iyo cumradii soo niyeysatay daalimiina ku hor istaagtay waa lagaa celiyey xajkii ilayaadid xajkii acmaashiisa inaad gudatid waa lagaa celiyey maxaad samayn marka ewelna waad soo xarmay qofku waxa weye mar hadduu xarma waxaa ka xaaraam noqonaya waxyaalo ewel xalaal u ahaan jirin xaaraami ka noqonaya sida inuu maaragtay casar iyo barafuun iyo wax udgaayo ismarmariyo xijiyihii inuu jabto oo kale iyo intii inuu xeerto oo kale iyo haweentiisa inuu isticmaalo iyo waxyaalahaas iyo dharka la furay oo suniin oo sida shaatiyaalka iyo qamiisyaalka inuu labistay iyo waxaasoo dhan xaaraami ku noqonaya marba haddaad xaj soo niyeysatay iyo cumro marka xajkii iyo cumradii waa soo niyeysatay oo waxaasoo dhan xaaraami kaa noqdeen xajkiina waa laga hor istaagay daalimiina ku ma aadin sidaa lagu xaj waadna soo niyeysatay maxaad samay marka maxaad ku xalaal noqon kartaa oo haweentaadu ay xalaal kugu noqon kartaa oo casarkaaga iyo barafuunkaagii iyo inaad iska xeersid iyo maxay xalaal kugu noqon karaa waxay xalaal kugu noqon karaan arrimaha soo socda inaad samid fain uxsirtum haddii la celiyo oo xajkii cumradii laydinka celiyo awala aad soo niyeysateen xajii cumro kama facalaykum dushiina waxaa amaa shay shaygaas iskaysara fududaaday oo min alhadyi hadyi ah wixii idin fududaada oo hadyi ah ayaad gowracaysaa hadyigan waxaa loola jeedaa waa nicmooley la gowracayo nicmooley la gowracayo nicmooleygaas marka midda ugu yar waa shaakir shaato wax ka yar ma ansaxay neef adiga wax ka yar ma ansaxay haddii aad neef geela gowracdid waxaad samaysay ajir weyn ayaa samay ziyaadana waad kusida neef lo ah haddaad gowracdid ziyaadaad ku dar laakiin adiga waajibkaagu waa shaato neef ariyo neef ariyo way waajibkaagu marba haddii aad muxtar tahay gowracdid ama geel aad gowracdidna ajiraad sii ziyaadtay iyo khayr ayaad ziyaadtay marka hadigaasaa idinka rabaa inaad gowracdaan hadigaas marka goormaa la gowraci walaa taxliquu ha xeerinina ruusaku madaxyaalkiin ha xeerinina xataa inta yabluq alhadyu hadigaas la gowracay hadigaas la gowracayo maxillahu makaano xalaaloodidiisa ilaa uu ka gaarayo makaan xalaweelida waxaa laga wadaa waa makaanu ixsaan tooska lagugu celiyey oo gaalimiintu ay kaa hor istaageen ay ku dhaheen xajki ma aadaysid halkaa naftiisa neefka ku gowray marka ilaa neefkaas aad gowracdiin madaxiin ha xiranino maxaa yeelay sideeda waxaa lagu xalaal noqdaa haddaad muxtar tahay oo xajki lagaa celiyey saddex shay aad ku xalaal noqon kartaa waxaad ku xalaal noqon kartaa hadigaa inaad gowracdid madaxa inaad xiiratid niyo inaad la timaadid niyatu taxallul niyo niyatu taxallul xalaal noqosho niyadeed ee ku gowrici nafsi marka waxa weye madaxa waxaad xiiri kartaa markii ay hadigu maxalkiisa uu gaaro uu gaaro maxalkiisana waxaa laga wadaa makaanu ixsaan waa meesha lagugu celiyo taagan halkaas ayaa ku goorey hadday tahay maaragtay magaalada xataa dhexdeeda hadday tahay aeroboortka adigoo marayo aeroboortka adigoo maraya lagu diiday waa musoliyisid xajkii cumradu waa soo xiran magaysid xajka wal cumra soo tegay aeroboortka hortiisa aad lagu celin marka xikasiyaa lagu waa laga wada xajkii waa soo liyisid maxaa tahayna neef ariga soo qabtay aeroboortka naftiisa ku goorey madaxana waa xiran biyo kutaxaluna waa leeyahay biyo xalaal noqosho saasina koo qalba xalaal kugu noqon karaa haweentaan wadada aadeysa meesha doosaan saas xalaal kugu marka meeshii adiga lagugu celiyo halkaas neefka ku gowrici meeshii doosaan halkii lagugu celiyo halkaas ku gowrici saddexdaasa marka lagu xalaal noqdaa waa hadiga iyo xalqiga iyo niyo niyo kutaxalun faman qofkii qofkaas oo kaana huwa qofku ahaaday qofkaasoo minkum idin ka mid ah mariidan qof xanuunsan ayaa ahaaday awamasa bihi mankaas adan dhib uu ahaaday dhibkaasoo min ra'sihi xagga madaxiisa ka ahaaday facalayhi qofkaa korkiisa waxaa ah fidyatun fidyo oo min siyaami soona aw sadaqatin ama sadaqaa aw nusukan ama gowraca yani halka ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu nooga sheegi qofkii waxyaalihii muxaramaadka ahaa ee laga xarimay qaybo ka mida hadduu sameeyo misaal qofkii madaxii waxaa ka galay wuu xanuunsanya madaxii uu ka xanuunsanya waa iska xeer inta kale in la xiiro marba haddii xaggii cumraha soo ilaa laga gaaro waktigii xalqiga waktigii xalqiga xirashada ilaa laga gaaro inta ma taagan ma xiri karto marka waad xanuun waad iska xir xanuun awgeed ama haddii kale madaxiyaa dhibkaaga jira dhibkaas waxaa loola jeedaa injir iyo waxyaalaha injir iyo waxyaalahaasa madaxa kaa gaar waad u adkaysan wey waad iska xir markaas waxaa laga rabaa arrimaha soo socda inaad samayso maxaa yeele wax xaaraan ka ahaan jiray ayaad samayso saxaabiga iyo qofka muctamirka aan loo ogolayn ayaad samaysa fasidiyatu min siyaam sidiyaa lagaa rabaa oo soon soonkaas waxaa weye saddex maalmood saddex maalmood aad soomi aw sadaqatu ama sadaqa sadaqadaasna waxaa weye waa saddex suus wey oo raashin ah saddex suus oo raashin ah ayaa waxaad ku sadaqaysan lix ruux oo masaakiina likulli miskiinin nisfu nisfu saacin miskiin kasta wuxuu qaadan hal suus baq ayuu qaadan aw nusukin ama gowraca gowracaasna waxaa loola jeedaa ugu yaraan neef ari ah haddaad ka badan gowracdo adiga ajir badan sameeyey neef geel haddaad gowracdo ama lo aad gowracdo ajir badan joog laakiin hadda nusukaana ugu yaraan waa shan neef ariyeed saddexdaas ayaa siyaaq u leh haddaad sintaadii aad xiirtay oo xanuun aad u xiirtay ama injir iyo waxyaalaha ay kaa galeen saddexdaasaa siyaaq aad u leh saddex maalmood inaad soonto ama inaad sadaqaysato saddex suusa oo raashin ah ama neef ayaad gowracay saddexdaas eed mid sameyn faidaa waktigii aamintum aad aamin noqotaan oo maxaad ka aamin noqoteen min alixsaar ixsaarkii iyo celintii qof xajkii kaa hor si xurriyada aan xajkaa lagu gura aamina haddaad aamin noqotaan faman tamataca bilcumra marka aamin markaad noqotaan dadku hadday aamin yihiin oo xajkii aan laga hor istaagin iyo cumradii saddex weji ayaa xajka iyo cumrada loo gudan karaa saddex weji ayaa loo gudan karaa waxaa loo gutaa ifraad tamasuc iyo qiraar saddexdaas magaca doonta u xajin kara saddexda waa ku ansix ifraad tamasuc iyo qiraar ifraadka waxaa weeye qofku marka horeba marka horeba xajkuu bilaabay xajkaas markuu ka faaruq noqdo uu dhammeeyo kabacdii haddana cumro niyeey kabacdi ayuu cumro haddana soo niyeey ifraadaa leedahay midba goonihiisa in loo sameeyo xajkana goonidiisa u sare markii acmaasha iyo shaqada xajku ay kuu dhamaato markaas ka bacdi haddana cumray israaga leedahay tan kale waxa weeye waa tamasuc tamasuca waxa weye qofku inuu cumrada horiyo marka hore cumruu soo hormaray cumradii markay u dhamaato ilaa cumrada iyada waqti sidaas maa daqiiqaday kugu dhamaata ilaa wuquuf alcaraf iyadu maa wuquuf alcaraf iyadu maa cumrada waxa weeye dawaafka oo toddoba goor oo aad dawaaftid kacbadi safar iyo marwo oo sacyi ku samaysid tinta xiirato midka ku dhamatay carafo iyo maaliku musulifo iyo magaceeda hawshan iyo dhagaxtoor iyo magaca sadaqada lagu dhameeyey cumadii markuu dhamaystay ayuu magaaladiisa iska galay marka marka cumro dhamaysatay haweentaadii surwaalkaaga iska labisato qamiiskaaga macwiiskaaga iska qaadato timahaaga inaad iska jarjarato barafadii igu haal inaad iska marsido ilaa cumradii ku dhamaatay agtiina weli maadan xiran iska samasoci marka hadda markaa iska samasocdo sigaali haddana xajkii aad xiran taasa waxaa la yidhaha samasoc xiraankuna waxaa weeye labadoodiba hal mar inaad iska wada samaysay nawaytu alxaja walcumra xaj iyo cumra niyeysi marka haddaad xajki hayso cumrada way iska dhexgeli marka halkaas camala kaafinaya wey isoo geli maxaa yeele xajka ayaa ka guda weyn cumrada qiraanaa la yidhaha saddexdaas nooc ayaa loo gutaa xajka iyo cumrada saddexda noocna waxaa weeye madaahibta way isku khilaafaan mid nooca ugu fadli badan oo ugu saxsan way isku khilaafaan laakiin waxaa weeye madhabkeena hadda imaamu shaafici raxmatullaahi calayh isagu wuxuu qabaa ifraadka fadli badan ifraad ayaa fadli badan oo qofka waxaa weeye marka horeba inuu xajka bilaabo xajkii marka u dhammaado oo acmaashii xajka u dhammaystiro kabacdi uu iska cumray ifraadkaasaa fadli badan adillo fara badanna waxaa weeye wuu haystaa imaamu shaafici raxmatullaahi calayh oo adilladaas waxaa ku mida waxyaalaha tusinaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam xajkiisii wuxuu ahaa ifraad ayuu ahaa ifraad uu ahaa inuu ifraad ahaa waxaa wariyey caaisha iyo cumar iyo jaabir iyo cabdullahi bin cabbaas afartaas waxay wariyeen xajka nabigeena waa ifraad oo sidaa uu ku xajiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam weliba saxiixu muslim waxaa ku sugan caaisha inay tiri nabiga xajkiisa wuxuu ahaa ifraad ifraad uu ahaa nabiga xajkiisa sala allahu salam calayh marka waxaa la leeyahay aimada kale iyagu waxay warinayaan nabiga xajkiisii xajatulwadaac inuu tamafuc ahaa sida xanaabilada oo kale saas iyagu warinaya laakiin waxaa weeye saxaabada hadda afarta ah caaisha iyo cabdullah bin cumar iyo jaabir iyo cabaas waxaa laleeyahay waa afarta qof oo ugu xog ogaagsan nabigeena calayhi salaatu wasalaam camalkiisa iyagaa la hormariyay oo la rajaxay sababta caaisha waa xaaskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay si xog ogaala uga warqabtaa nabiga nidaamka uu ku xajiyey way ka warqabtaa maxaa yeele markuu meel dego markuu furto markuu soconaayo jaabirna waxa weye waxaa la yidhaha waa min axad axsa siyaaq liaxaadiis axaadiista xajka ninka macnaha ugu warinta fiican oo qaabku axaadiista isaga u kaxaynayo u warinayo ugu fiican wey jaabir cabdullahi bni cumarna waxa weeye wuxuuba hayaba isagu hasha nabiga calayhi salaatu wasalaam hogaankeedu hayey hasha nabigu ku xajinayo hogaankeedu hayey hogaankeeda ayuu hayay cabdullahi bni cabbaasna waa xabru lumma ummadda nabiyllahi maxamed sala allahu sala aleyh caalamkeeda marka arrimahaas awgeed imaamu shaafici adiladaas wuxuu ku doortay ifraadku inuu fadli badan yahay maxaa yeele afartii qof oo ugu xog ogaansaneyd nabigana calayhi salaatu wasalaam xajkiisa ayaa ifraadka iyagu wariyeen midda kale waxaa ansaxay oo axaadiis saxiixa sugnaatay in khulafaa larbaca afradu lxaja bacda rasuulillah رسولك إلهي تبعني أيام وجه فرادية خلفاء الأربعة إمام مسلم شرح صحيح مسلم أي النووي وكفر المسألة الخلفاء الأربعة كلهم أخرجوا الحج بعد رسول الله رسولك بعدي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا علي عثمان كل دول تحدي دلان نظام لا تحدي دلان مسلم كقرآن شرح النووي وكسر بوريين marka iyagaana nooga aqoon badan itibaaca iyo sunnada nabiga sala allahu salam caleyh iyagaa nooga aqoon badan adiladaas markii laisku aruuriyo waxay tusin ifraadku inuu ugu fadli badan ifraad inuu ugu fadli badan yahay anwaacda loo xajiyo marka ilaahay subxaana watacaala halkan wuxuu naga gurogeli tamasuca qofkii sameeya inay ku waajibi lahaa toban qofkii qofkaas oo tamasuca raaxaystay bilcumrati cumro isaga raaxaystay oo see cumro ugu raaxaysta cumrada waa raaxa tamasuca tamasuca waxa weeye raaxa ku jirta maxaa yeelay cumrada iska hormarina markuu cumrada iska hormariyo oo cumrada hawsheeda uu dhamaysto haweentiisii hadduu isticmaali lahaa hadduu maaragta barafuun ismarina casarka wuxuu sab iska soo samay wixii xalaal u ah wixii xalaal shareecadu u xalishay waa samayna toban tamasaca qofkii raaxaysta bilcumra ila alxaji ila alxaji waxaa loola jeedaa ilaa ixraamihi bilxaj ilaa xajka uu ka xiranayo ninkii sidaa isaga raaxaysanayo ilaa xajka uu ka xiranayay فعليه وحا ما شيء شيء سيطر فوضاني أو من الهدي هدي أبقى عليه هذا هدي جاس وحلول جدا وذلك الشاطئ ناس أرية أن يكون جدا يبقى تمطع سبيل تمطع قطي سبيل إلا سوى حوالي فكو عمراني بسي مجالي في استقل وقليس في سي سرور في سي معويس في سي برفون في سي عجيني في استقل كتروحة في سياحة حيث baynamaa ninkii israaska sameeyey uu ku taagan yahay labadiisuba oo cadcad uu ku taagan yahay ixyihiisii oo iska jarin oo uu ku taagan yahay madaxiisii oo sanjaarin oo silig ugu taagan yahay israaskiisii ninka u raaxay taa marka waxaa laga rabaa inuu gowraco neef ariguu gowraci shaafi xilliga la gowracaya waxaa ugu fadli badan yoomu naxri maalinta ciid ayuu gowraci famalladeeda qofkaan helin marka neefkan ariga ah فعليه صيام ثلاثة أيام كل في سبحاء تدح مع المسلم كله في الحج حتى تحديث وتدح مع المسلم فمسا تحول تحول أكثر تدح راس مع الموت إلى الصومتو قبل عرفة قبل عرفة إلى الصومتو عرفة أنت مجارين وواحد يكفي بالله فأنت الشنات في لحاج في صدرات السنة مثل عرفة أنت مجارين كسر وقوف العرفة أنت مجارين كسر تدح راس مع الموت هذه مركز شاطري أدوينوي حتى بئس المسلم تدعى وقبل عرف وصيام سبعة يتوضون مع المسلم كولا إلى وقت يأتون تنتظرون رجعتم إلى وطنكم لما الوطن في الإدوين وصلى الله وسلم تدعون مع المسلم تلك ساعات عشرة وعشرة وخامسة تدعى لي حتى أكسر يتوضون أكسر في مركز وطنك مركز حالي يستدعى لن حتى أولوسر من ليلي وطنك لم يؤلك كل يريد تدعوني وطنك لم يؤلك حتى كنت يؤلك sida in loo kala ilaaliya waajib saddexdaasna xajka ku soon toddobana wadankaaga la socdaana taas waxa weye waa tobanka dhakaamilow daalika xukunkaas waxay tahay waa hadiga iyo saddexda maalmood oo la soomaayo taas xukunkaas laba qof u sugnaaday qofkaas oo lam yakun ahlu qofka ahalkiisa xaadir ilmasjid masjidka kuwa ku xaadiraysanhay masjidkaas aan xaraam u xurmay ninkaas tamatucay oo la leeyahay neef arigu gowricii lagu leeyahay neefka ariga hadduu waayana wuxuu soomi saddex maalmood xajka ku soomi toddoba maalmoodna markuu wadankiisa usoo laabtay soomi laleeyahay waa qofka aan deganayn xaram xaramka qofkii ahladiisa aysan deganayn masjidul xaramka hadda waxaa loola jeedaa jamiicu xaram xaramka oo dhan ayaa loola jeedaa xaramkaas qofkii aan deganayn ama haddii ahladiisa ay degan yihiin xaramka ay degan yihiin ahladiisu isagu uu ka fasan lagama rabo meel gowracayo iyo soonkaas iyo waxyaalahaasoo dhan isaga lagama rabo oo waxaa shardi ah qofku markuu tamatoco oo laleeyahay neef ariga ku waajibi waa bishardi haddii ahladiisu aysan deganayn masjidulxaraam taa waxaa leeyahay xaramka oo dhan haddii marka xaramka deegaankiisa waxaa soo geli karaa qofkii xaramkii u jira laba marxalo wax ka yar laba marxalo wax ka yar xaramkii u jira laba marxalo waxaa weeye waa ilaa sagaashan kilomitir camal sagaaشan kilomitr wax ka yar haddii xaramkii aad u jirto oo ahladaadu halka ay degan yihiin lagaama rabo gowracan marka gowracan lagaama rabo laakiin haddii laba marxalo iyo wax kasii badanba aad u jirto xaramka aad u jirto waa lagaa rabo marka gowrac laga fogan waxaa kaloo gowraca looga fogan karaa la gowracaayo ilaa qofkan tamasuca wuxuu ku raaxay markii cumradii uu gutay xajkii hadda markuu xiranaayo magaalada markuu ka xig xajkii ninkaas waa laga raba gowraca haddii laakiin miiqaadkii aad dib ugu laabo maka kama adan xiran markii aad kama socday oo cumradii ay ku dhamaysatay miiqaadkii aad dib ugu laabatay miiqaadkii aad mar kale kasoo xiran taasna waa uga fukan kartaa hadiga gowrac laakiin haddaadan miiqaadkii aadan dib ugu laaban oo maka aad ka xirato xajka gowraca kama fukan واتقوا الله إلهي كعبد واجباتك حتى سلام العليا واعلموا أبدا أن الله إله شديد العقاب عقاب في سنة دريه أباده هذا الواجبات حدودا ويعلم إلى إلهي العلامة يؤلف أشهر وبلغ بلغت ومعلومات لأبيهي فمن قف بقفك وفرض فرض ياله على نفسه نفسي تقفي كفر دياله فيهن بلها تدعيله الحج حج قفي نفسي تكفر دياله فلا رفث أكباره إيه ولا فسوق فاسقنه إيه ولا جدال مره في الحج حتى دعي سماعا انت أفضل ما أفضل إلا حجك شيء شيء تفعلها السميتان ومن خير خير يعلمه ما يصيرك الله إلهي أبادين إلهي أبيه وتزوجوا صحيح قاطع فإن خير الزاد زاد مثل خير كبدان التقوى على العاقل يتقون أنك ربه وتعالى يا أولي الألباب عقلياتي كوا صاحبك هايو إذا عبتنا معناه حول كوا إذا عبتنا وكوا عقلي غلو وحما قرأت وحول إلهي كما بقرد وحما قرأت إلهي كما بقرد الحج حجة أشهر بلوي بلها معلومات النبي هي إلهي سبحانه وتعالى أحكامتي حجة خيرك من المكر نفسه شيئا wuxuu haddana ilaahay subxaana watacaala halkan nooga sheegi bil kasta lama xajin karo bilo gaara ayuu xajku leeyahy waa shawaal iyo dulqacda iyo cashrun min dilxija intaas wey xajka bilihiis waxa weye bisha shawaal iyo bisha dulqacda iyo toban ka mida dilxija intaas wey alxaj ashhur macluumaat bilahaas macruufka oo diinta iyo sharciga islaamka lagu yaqaan taas wey xajku ma aha inaad maaragta bil kasta aad xaj ka dhigo oo tiraasaan doonaan xaj ka dhigo taan doonaan iska xajid ma aha faman farada qofkii farad yeela fiihina bilaha dhexdooda calaa nafsihi naftiisa alxaji xaj ku farad yeela xaj ku farad yeela naftiisa waxaa loola jeeda waa qofkii macnaha xaj soo xirta wey bilahaas dhexdeeda bilahaas qofkii xaj soo xirta marka faman faradaba waxaa looga cabiray haddaydba xaj xirato xajkaas ama ha noqdo xaj kugu waajibay ama ha noqdo xaj sunno ah kama bixi kartid marba haddaad soo xirato xajka haddaad ku tiri anaweytu lxaja walcumra aad tiraa hadda ma dhihi kartid maya waa iska dhaafi haddana ma jirto marba haddaad xajka soo xirato sawaon kaana fardan aw sunnatan waajib waxa kuwa inaad dhamaystirto xajka saasa farada looga cabiray qofkii xajka laftiisa ku farad yeela falaa rafasa asgaarid رفض كان هذا كورنا ورسوق هذا لي رفض عربي وحليلة الفاحش من الكلام اللي. وهذا الكفوشة قل هذا الكفوشة قل هكذا رفض هذا رفض فلا رفض أفجاري أو معناها قفينا أفجارته أو عيني أفلقادئي وحيالها هذه أفجارته فاردة هي ولا خسوقة خاصة منه وطاعة الله لقبحه أريد الحاجية هي ولا جدال مرد oo dadkii asxaabtaada ahay aada la murantid dadkii saaxiibada geeda aad isla hayeen aada murantaan saddexdaasi filxaj lama ogola xaj saddexdaas afgaaridna lama rabo in lays afdhaafo oo lays caayo oo lays xanto oo lays aflagaadeeyo lama rabo in lagu faasigoodo xajkii lama rabo in lagu murmo lama rabo waa fursad qaaliya fursadaas waxaa la rabaa qaaliga inuu qofku is ilaaliyo oo carabkiisa uu ilaashado oo dhegihiisa iyo indihiisa uu ilaashado waxa weye waxaa dhici karta dib inaysan usoo marin fursadda midda kale meelo xushmo badan ala mari meelo xushmo badan xaramka ilaahay ku jirtaa kacbada ilaahay joogtaa waxa meelaha barakaysan ka faa'iidaysan wamaa tafcalu waxaad samaysaan min khayrin oo yaclamhu llahu ilahay ogaa wax walba oo khayra oo ilaahay aad samaysaan xilliga xajka aad ku jirtaan ilahay waa ka warqabaa macnaha tan waxa weye waa boodin ilaahay lagu boorinayo xilliyada xajka khayrka in lagu dadaalo maxaa yeele ilahay wuu kaa warqabaa xajka wax khayra haddaad ku samaysid waa khayrka ku dadaalaya ilaha ku fiirinaya oo kaa warqaba watasawadu tahay qaata sahay qaata oo xilliga xajka aad ku jirtaan sahay qaata maxaad ka sahay qaadanaysaa faina khayra zaadi zaadka midka ugu khayr badan taqwa alla kacabsi weye xilliga xajka aad ku jirtaan taqwada iyo alla kacabsiga ku dadaala alla kacabsiga sahayda ku dadaala macnaa taqwada meel walba waa la iska rabaa laakiin maadaama xaramka aad ku jirto oo meelo muhima cibaado muhima aad ku jirto waxaad oo si fiican aad iska ilaaliso si fiican aad isku ilaaliso nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii is ilaaliyo xajka isku ilaaliya xajka wuxuu ka soo baxaa hooyadii xilligii ay dhalaysay oo qeytaba la mid oo dembi aan ugu hay qeytaba والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حج الاقبلين هذا الجد ما تنمها تنمها هذا الجد كلمه حج الاقبلين marka xaj mabruur waxay culimadu ku fasiraan xajka mabruurka waa midka ilaahay aan ugu dhex caaso haddaad ilaahay ku dhex caasiso hal qof haddaad xamaso xajkaagi mabruur maa mabruur maa waajib wuu kaa dhacay laakiin kii awaalgudka weyn aad ka helaysay maa marka aad in laysku ilaaliyo wey xilliga xajka la marayo zaadkana waxaa ugu khayr badan ala kacabsi marka taa waxa weeye oo waxaan ku fasirnay watazawajuuna waxaan ku fasirnay tahay qaasa oo xagga alla kacabsiga maadaama meelo sharaf badan aad maraysaan alla kacabsiga ka tahay qaasa meelo wanaagsan aad ku jirtaan waxaa kaloo mufasiriinta ay ku fasiraan watazawajuuna macnaha aayadda waxay la hadlaysaa la yidhi qolo markaas kahanaysay oo dhigsanaysay oo dheen anagu naxnu mutawakkiluuna cala allahi ilahan kala saaranaynaa walaa natajawadu xajkana sahay qaadamayno maadaama xaramka ilahay aan u soconno ilahay aaba risqi na siinayo ay dhihi jireen risqi ilahay na siinayo mana sahay qaadanayno lacag iyo qarash aan xajka ku cunno ma soo qaadanayno kuwaasa ilahay la hadlaayana culimada qaarkood way ku fasiraan watajawadu soo sahay qaata oo waxaad abdahaysaan ilahan kala saaran ilah kala saarkigiisa iyo inaad soo sahay qaadato isma diidaya sahay qaadashada adigoo soo sahay qaatay ayaad ilahay kala saaran karta ma isdiidaya wiina soo qaatay wixiina soo qaatay faina khayra zaadi zaadka midkaa midka ugu khayr badan ataqwaa is-ilaalinu taqwadana markaa culimadaas waxay ku fasirayaan tahay qaadashada lacag taqwadaas waxay ku fasirayaan is-ilaalin is-ilaalintaas ayaa zaadka ugu khayr badan oo layska ilaaliyo min mas'alati nas dadka su-aashooda haddaadan sahay aadan soo waxay kugu kalifi dadka inaad tuugsato oo tira xoogaa waxa laysii marka taas haddaad sahay qaadato is ilaalisay waxaad iska ilaalisa dadka su-aashoodi aad iska ilaalisa taasna waa lagu fasiray ayad waxaa kaloo lagu fasiraa macnihii hore ku fasirnay watasawaju saaliqaata oo cibaadada ku dadaala faina khayra zaadi ataqwa alla kacabsi wataquuna yaa ulil albaab wataquuna ilaahay anigu wuxuu yidhi ilaahay iga cabsada yaa ulil albaab caqliyaadka kugu saaxiibka ahayo oo waxa weeye yaa ulil albaab wuxuu ilaahay iga yahay ilaahay wuxuu la hadlay kuwa caqliga leh kuwaan caqliga lahayn ilaahay kama baqaya laysa calaykum dushiina ma ahaanin junaaxun dembi dushiina kuma ahaanin an tabtaguu inaad dalabtaan fadlan dheeraad inaad dalabtaan min rabbikum xagga rabbigiin inaad dheeraad ka dalabtaan dembi dushiina ma ahaanin faidaa waktigii afaltum aad soo gadoontaan afaltum markii aad kasoo shubantaan markaad kasoo shubantaan min carafaatin carafaat xaggeeda markaad kasoo shubantaan fadkurullaha ilaahay xusa cinda almashcari mashcarka agtiisa ilaahay ku xusa mashcarka ee la xurmeeyey fadkuruhu ilaahayna xusa kamaa sidii u xusa hadaakum ilaahay uu idinku hanuuniyey siduu idin hanuuniyey ilaahay u xusa wain kuntum waxaad ahaydeen min qablihi qabli lhuda hanuunkaas ilaahay ka hor lamin adaaliina kuwa lunsan kuwa ka mid aad ahaydeen laysa calaykum dushiina ma ahaanin junaaxun dembi kuma ahaanin waxa weeye aayaddan waxay la hadlay hore waxaa jiri jirtay xilligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka iyagu dhihi jireen macnaa tijaarada iyo qofkii isagoo xajkii ku dhex jira inuu haddana tijaaro iyo ganacsi iyo meeshii uu sameeyo aman ku jira aman ku dambaabnaa aman ku dambaabna macnaa qofkii isagoo xaajiya ayuu haddana gacanta wuxuu ka qaadan waxyaalo xujayda uu ka iibsanayo oo biyo cabitaan iyo xujayda uu ka gadanayo iyo xoogaa maaragtay cunto cunto iyo sharaab xujayda uu ka iibsanayo iyo waxaas inuu kugu dambaabayo kuwa marka waxay ka cabsanayeen arrimahaas tijaarada ganacsiga oo xajka lagu dhex ganacsado inay macnaha xaaraan noqonayso taa nimankaasa marka ilaahi subxaanahu watacaala aayadda uu kusoo dejiye oo la yidhi korkiina dembi kama saarna an tattaquu inaad raadisaan fadlan dheeraad min rabbikum xagga rabbiga inaad ka raadisaan macnaha fadliga waxaa laga wadaa ribixa iyo tijaarada ribix inaad raadisaan ku dambaabimaysaa wax dembiga idinkaga qori maayo faidaa afawtu min carafaatikan waxaa lagu baabiin iyadana macnaha waxyaalo caado xun ay samayn jireen macnaha qolooyinkan quraysh caado ay samayn jireen qolooyinka quraysh sideedaba waxa weeye carafaad ma tegi jirin ayadda kalena waan ku sheegi doonaa way noogu imaan doontaa faidaa afawtu markii aad kasoo shubantaan min carafaatin xagga carafaad markaad ka timaadaan maalinta sagaalaad halkaas ayaa la istaagaa carafaad markaad halkaa ka timaadaan fadkurullaha ilaahay ku xusa cinda almashcari jabalka mashcarka la yidhaha agtiisa ku xusa ilaahay mashcarkaas alxaraam alxurmeey mashcarulxaraam qasaxna waa la yidhaha qasaxna waa la yidhaha jabalkaas mashcarulxaraamna waa la yidhaha waa meel macnaha misdalifo misdalifo ku yaallaa jabalkaas waa lagu ducaystaa agtiisa nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa sugnaaday inuu jabalkaas agtiisa ilaahay ku baryaayay uu ducaysanayey ilaa markaas subxii laga gaaray subxii tobanaad ilaa laga gaaray misdalifo habeenkiyaa la baryaa habeenkaas marka subxiisa meesha lagu ducaystaa mashcarulxaraamka lagu ducaystaa taasuu ilaahay ilaahay halkaa ku xusa oo halkaa ilaahay baryihiisa ku barya wadkuruuhu ilaahay xusa kamaa sida ilaahay xusa hadaakum uu idinku hanuuniyey siduu ilaahay idin hanuuniyey saasoo kale ilahay xusa mar walbaba wain kuntum waxaad ahaydeen min qablihi qabli lhudaa hanuunka alle ka hor lamina daaliina kuwa lunsan ayaad ka mid ahaydeen waad lunsanaydeen hadduusan ilaahay xajkan iyo cibaadadan idinku hanuunin lahayn uma markaa kabacdi afiiduu soo shubma min xaysu meel ka soo shubma afaada naasu dadku ay kasoo shubmaayaan wastakfiru llaha ilahayna ka dembi dhaaf galba ina allaha maxaa alla dhaafid badan wey raxiiman alla naxariis badan wey uma markaa kabacdi afiiduu soo shubma من حيث مالك سوى شبنا أفاد الناس ذكر يكسر شبنان واستغفر الله إله لكد من أخ قلبه فحيث إن الله إله غفور ولا تعصيب برمه رحيم على حريص برمه أيضا وحي بابين يسيحالوا أي قريش تنهايين قريش معناها وحي سمين جنين أيضا وحي دي جنين عرفات ما بسمين لك فكا حجينين عرفات ما سمين له وحوي مريفة مهدان مير سمين له مزدرفة سمين مزدرفة أيضا ما بسمين له maxaa yeel waxay cilay jireen waxay dhihi jireen carafaadka xaramka ka mid maaha annaguna waxaa nahay dadkii xaramka ahalka u ahaa macnaa dadka waa ka sharaf badan nahay deegaankeenna waa xaramka macnaha xaramkaas xushmada badan annagu ka bixinayn carafaad dadka istaagaya kuma jirna anagu kaa kaa qayb qaadanayn ilahay marka markay dadka ay kasoo shubmaan carafaad markay kasoo shubmaan dadka oo halka ay ka imaanayaan ayagu waxay kasoo shubmi jireen misdeli misdeli kuma dhaafayaan halkaasay kasoo shubmayaan ayagu quraysh meesha dadku carafaad ay kasoo shubmayaan iyagu misdeli bay kasoo shubmayaan markaas ilaahi wuxuu yidhi waa kasoo gadooma oo kasoo shubma meesha dadku ay ka imaanayaan ka imaanay oo carafaad halkaa ka imaan taaga oo dadku waa isku xuquuq haddaad xaram degan tihiin oo xaramka deganaansho aad degan tihiin iyo carafaad inaad istaagtaan ma isdiidayso taga halkaa ka imaada halkaasay dadku kasoo shubmaan macnaha fayuubaadka waxaa weeye afaad almaa laga keeno afaad afaad almaa biyiga shubmay halkaasaa laga soo qaatay macnaa dadkii xujeeda uga dhigay daad qulqulaya oo kale saas daad qulqulaya ilaahay uu ka dhigay subxaana wa tacala waxaa xujeydu aada u badan yihiin markay ka shubmaayaan dhinaca carafaad ay kasoo shubmaayaan waxa weye waxaad u malayeen biyo un lasii daayo lasii burraaciyad male shubmayo sida sidii daadkay halkaas dadku kasoo shubmaan carafaaday kasoo shubmaan idinkuna carafaad taga halkaas ka imaaday ilaahina kadib dhaaf dalba oo wixii hadda kahor dunuuda horgasheen iyo wixii aad dhihi jirteen carafaad anagu ma tegayno ilaahu naga dhaaf dhaha ilaahu naga dhaaf dhaha maxaa yeelay in allaha gafuurun ilahi dhaaf mid dhaaf badan weeyo raxiimun xariis badan ilahi udiin dhaafo faidaa waqtiga qadayt inaad gudataan manaasikakum acmaashiina xajka markaad gudataan oo xajku idin dhammaado fadkurullaha ilaahi tasa fadikrukum xusidiin oo kale aaba'akum aabbayaashiina aad xusaysaa aw ashadda ama si ka daran ilaahi xusa dikran min dikrin xagga xuska aabbayaasha mid ka daran ilaahi xusa فمن الناس ذلك وحاكم إلى من دون دون ذلك يقول لها يا ربنا ربنا ليو آتنا في الدنيا الدنيا دحليلة وحنا وصير وما له من كسلا سد عيسنا يه في الآخرة آخرة دحليلة من خلاق وحنا صيرة ثم سلامه فإذا وقت قضيتم الديتان مناسككم أعماشي محشمة الديتان فاذكروا الله إله حسا كذكركم أدين تحسدي نوكال آباءكم آبياشي أفسا معناها آية وحال لها دي xilligii hore waxaa aada u jiri jiray macnaha casabiyadda iyo qabiilka iyo aabbayaashii awoowayaashii hore lagu faano iyo ayaa jiri jirtay markii marka xajka uu dhammaado oo meesha mina la isugu yimaado oo carafadii iyo musdelifadii iyo dhagaxtuurkii hawshaas oo dhan uu dhammaado oo meesha la isugu yimaado mina mina markii la isugu yimaado waa laisku aabbawacan jiray marka carabkii hore waa laisku aabbawacan jiray macnaha waxay ka sheekaysanayaan aabbayaashoodii awoowayaashoodii hore annagaa sidaas saasaan u dhalanay reer hibelaan u dhalanay awowgeenni shaa nin dagaalyahanu ahaa awowgeenni nin caaqilu ahaa saas maanta oo dhan waxaa laga sheekaysanaa aabbayaal u eshdeed marka xajkii meeshii la rabay xajka in lagu khatimo dikri ilaahay iyo tasbiix iyo tahliil lagu khatimo la rabay waxay ku khatimayaan aabbayaal aabbayaal xusaaya awowyaal hore casriyada aad ugu weynay qabiil ayaa aad ugu weynayday casriyada ilahay marka arrintaas uu kala hadlay uu yidhi markaad acmaashiina dhamaysataan war ilaahay kasa daaya waxaan macnaha aad sheegaysaanoo aabbahan shaacir ahaa jiray awogii baryaayahan ka soo jeednaa awogii macnaha caaqilkahayan ka soo jeed waxaas aad daldalaysa war waxaas iska daa ilaahay kasa ilaahay kasa waxaad ilaahay kastaan sida aabbayaasha inaad u kastaan oo kale ama mid ka daranba mid ka daran ilaa afar iyo labaatanka saaca aabbayaashin awogiyaashin aad carabka ku haysaa waxa weye intaad carabka ku helayna aabbayaashin awogiyaashin si ka daran si ka daran ilaahay u kasa soo daayo waxyaabahan macnaha mar walba afka aad ku helaysaa ilahi marka subxaana watacaala wuxuu noo sheegi markii meelaha xajka la maraayo oo acmaashii xajka lasoo guto dadaa waa ducaysanaya dadka meesha ku ducaysanaya labay u qaybsanaya ruuxun adduunyo isku ducaysanaya adduunyo oo dan aakhira aan kalahayn kuwaasuu ilahi marka subxaana watacaala halkan ka sheegi uu leeyahay famina naasi dadka waxaa ka mida manduul duulkaasoo yaquulu dhahaya markii manaasiga iyo acmaasha uu dhamaysto rabbanaa aatinaa rabbigan nasiib fidiya adduunyada dhexdeeda wax noogu siib oo fil aakhirati ku jeri maayo ilaah adduunyo macnaha adduunyada ilaah aarahan ku weydiisanaynaa ilaah rooqan ku weydiisanaynaa ilaah xoolaha noo darari oo candhada noo darari oo beeraha ilaah noo bixi waxaas kaliya ku ducaysanayo aakhiro marna ma soo hadal qaadayo wamaa lahu qofka sidaa ku ducaysanayo fil aakhirati aakhiro dhexdeeda min khalaaqi wax nasiiba uuna sugnaa la dhexeeyo nasiib kuma laha waa adduunyo dan min adduunyo u dhacay dhinaca adduunyadu u dhacay aakhirana shaqo kuma lahayo ومنهم ذلك وحاكم من دول دول كانوا يقولوا رأيه ربنا يا ربنا ربنا نيو آتنا في الدنيا الدنيا تحيا حسنة من وراك نغسي وفي الآخرة آخرة حسنة من وراك نغسي وقنا إلهنا قدر عذاب النار عذاب كل إلهنا قدر قد نشاء كل حياتنا أولئك كواس